halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban shan iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaali com
aroor wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa subax tallaada ah bisha koowaad ee sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waa toddobiyo toban idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
dad ay wax ay ku heshiiyeen in labadaas deegaan ay isdhibaateeyaan runtii ma ahayn waxaan leenahay annaga ka maamul ahaan nabaddu way caana macaan tahay waxay nabadaana isnuuga leh nabadda in la qaato la adkeeyo dadka deegaankaasu degan dad maanta dhibaato u baahan maaha
gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka hiiraan oo ka hadlayoo nabadeyn ay wadaan odayaasha iyo siyaasiyiinta maamulka hiiraan warbixin ayaan idinkaga haynaa sidoo kalena mudane laga soo doorto laagdheer oo ka tirsan gaarisa county waqooyi bari ee kenya ayaa kormeeraya deegaano badan oo ay abaaruhu ku dhufteen waraysi ayaannu idinkaga haynaa waxaana marne magaalayooyin iyo tuulada iyo wixii waxaan ogaan rabna waxay ka jiro gawaari oo biyoole ana waan geeye shan gaari oo biyoole ah yaan tuulayoon geyn iskuullahe waa la xiri rabaa dhakhaatiirka ama hosbitaalyaasha waa la xiri rabaa magaalada tuulooyinka naftigooda kulli waa laga wada guurahayaa qodobada kale ee dhegeystayaal aad dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ciidamo masaare oo lagu dilay dalka masar ciyaarihiina waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida
ciidanka nisa ayaa xalay magaalada muqdisho ku qabtay warshad lagu farsameeyo lacagta doolarka been abuurka ah iyo kooxdii ka shaqaynaysayba sida ay warisay wakaaladda wararka ee soomaaliya sona howlgal xalay ciidamada niisa ay ka sameeyeen degmada waabariya ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku qabteen koox burcada oo guri ku yaala degmadaasi ku dhaqeeyey lacagta doolarka been abuurka ah hay-adda niisa ayaa sheegtay in ay la wareegeen warshaddii iyo qalabkii lagu dhaqeeyey lacagahaas been abuurka iyadoo xabsiga loo taxaabay ilaa lix ruux oo ku eedaysan faldambiyeedkaasi taliska niisa ayaa warka waxa ay intaa ku darayaan in howlgalka ay ciidamadooda fuliyeen uu ku dhintay askari ka tirsan ciidamada mid kalena uu ku dhaawacmay kadib markii kooxda burcadda ah ay isku dayeen inay iska caabiyaan ciidamadii howlgalka fulinayay warbaahinta dalka turkiga ayaa sheegay inay qabteen ninkii lagu tuunsanaa inuu ka dambeeyey weerarkii habeenkii sanadka cusub ka dhacay goob lagu caweeyo magaalada istanbul weerarkaasi ay ku dhinteen dad tiradoodu ay gaaraysay soddon qof wargeyska xorriyaad ayaa sheegay in la qabtay cabduqaadir masharibof isniintii shalay ahayd wargeysku wuxuu intaas ku daray in isaga iyo wiil uu dhalay oo afar jir ah lagu qabtay degmada la yidhaahdo esinyort ee magaalada istanbul telefishinka n t v iyo warbaahinta kaleeto ee turkiga ayaa waxay sheegeen in qofkaasi la tuunsan yahay lagu qabtay guri buliisku ay u dhaceen isaga oo la joogay saaxiib u dhashay kirgistan waxaana la xiray shan qof oo kaleeto oo gurigaasi joogay oo ay ku jireen saddex dumara booliiska waxaay sheegeen in halka ninkaasi uu ku sugnaa ay ka warhayeen toddobaadkii lasoo dhaafay laakiin ay dib u dhigeen weerarkooda si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa iyo dadka ay la xiriirayaanba booliiska ayaa la filayaa in warar intaas faahfaahsan ay sii daayaan saakadan talaadada ah
aroor suuban dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington odayaal labada dhinaca iyo maamulka gobolka hiiraan oo ku baxay qaboojinta xiisad ka dhalatay dilal salka ku haysa aana qabiil ayaa gaaray deegaanka teedaan ee gobolkaasi hiiraan halkaa oo maalin ka hor lagu dilay dad abaar ugu soo qaxay deegaanadoodii wariyaheenna xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan inoo haya odayaasha nabadda isu taagay ayaa qayb ka mid ah oo magaalada beledweyne ka tegey waxay gaareen deegaanka teedaan iyadoo sidoo kalena ay jiraan odayaal kale oo dhinaca matabaan iyo gurceel ka soo tegay gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jeyti cismaan oo shir warfidiyeenka beledweyne ugu qabtay ayaa waxa uu cambaareeyey kan maamul ahaan dilalka macnadarada ah ee shalay deegaanka ka dhacay dilkii shala ka dhacay tuulada teedaan ee degmada maxaas waa cambaaraynaynaa wax raalli laga ahaana ma aha waxaan u soo jeedinaynaa odayaasha iyo dhallinyarada iyo waxgaradka deggan meeshaas waa dulun in laga sameeyo falalka noocaasa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u soo jeedinayaa dadka deegaanka awal deganaay oo reer maxaaseedka in ay iska dhaafaan inay dadka walaalahooda u soo qaxay sabar iyo dulqaad inay u sameeyaan dadkii waxyeelladu ka soo gaadhay dagaalkaasna eheladiisiina tacsi baan u diraynaa deegaanka uu ka soo jeedayna tacsi iyo fari waxaan u diraynaa iyo raalli garayn ilaaha subxaana wa tacaala ha u naxariisto gacan ka xaq daranaa disho waa rumaysnahay in gacan ka xaq daran disha haddii aana qabiili jirtay ama wax horeo laysu haysta jireen ninkan masaafurkaahay shaqo kuma lahayn waa dembiile falkaa ninkii geystay mana la cafinayo gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka hiiraan ee amniga iyo siyaasadda axmed cismaan cabdulle ayaa waxa uu nabad ugu baaqay dadka deegaanka dhexdooda maadaama nawaaxiga goobta ay colaadu kasoo cusboonaatay ay joogaan dad abaar uga soo qaxay goobihii ay ku noolaayeen Eh, dad ay wax ay ku heshiiyeen in labadaas deegaan ay isdhibaateeyaan runtii ma ahayn waxaan leenahay annagu ka maamul ahaan nabaddu way caana macaan tahay waxay nabadaanaas nuuga leh nabadda in la qaato la adkeeyo dadka deegaankaasu degan dad maanta dhibaato u baahan maaha maxaa yeelay waa dad soo qaxay ka soo qaxay soomaaliya eh, eh, degmooyinkeeda kala duwan gobolladeeda kala duwan kasoo qaxay waay cid dadka soomaaliyeed ee labadaas gobol degan dhibaato ka dhex abuureysaa ma aqbalayn kuwa eh, soo barakacay abaaraha soo barakacayaan waxaa leenahay nabadda nala adkeeyo annaga ka maamul ahaan waxaan ballan qaadaynaa habeenii maalin inaan maciina nahay inaan garab taagan nahay dee maxaa yeelay ilaahaana amray inaan nabadda ka shaqeyno mar walbo ballanna waa soo qaadnay ilaahay agtiisa iyo madaxdii naga sarreysaba ay nagu amartay waxaan leenahay nabadda ha la adkeeyo gudoomiye jayta ayaa sheegay kan maamul ahaan inay la hadleen odayaasha labada dhinac uguna baaqeen in ay nabadda adkeeyaan waxaan leenahay eh, waa wada hadalnay odayaasha deegaanka gurceel kuwa deegaanka maxaaseed kuwa beledweynena wixii waxgarad ahaayoo jooga intoodii badneed waa anbabaxeen waxaan leenahay ilaahay colaadaas biyaha ku shubo odayaasha waxgaradka iyo dhallinyarada iyo qof kasta oo degan deegaankaas ama waxgaranayana waxaan ugu baaqaynaa in ay nabadda ka shaqeeyaan waxaan leenahay taliyaha ciidanka jooga degmada maxaas genaraal ninka la yidhaahdo taredisho waana la hadlay oo waa kala hadlay way qusaynaysaa in uu arrintaa gacan buuxda ka geysto gacan buuxda inuu ka geysto wayna qusaynaysaa si uu uga hortago faldembiyeed kasta oo dhici karayo oo noocaasa si uu uga hortago inta badan xilliyada abaaraha waxaa dhaca in dadka reer miyiga ah ay ku dagaalamaan daaqa iyo biyaha xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington waxaa abaaro culus ay ku dhifteen qaar ka tirsan deegaanada hoos yimaada gaarisa abaarahan dartooda ayaa dugsiyada waxbarashada qaarkood loo xiray halka deegaanada qaarna laga soo qaxayo wafdi uu hogaaminayo mudanaha laga soo doorto deegaanka laagdheera mudane maxamed mukhtaar shideeye ayaa waxay socdaal ku tageen deegaanada abaartu ay ku dhufatay waxaana ay ka digeen sii fididda abaartaasi wariyaheena v o a maxamed faarax shire ayaa waxa uu mudane shideeye ka wareystay waxa isaga iyo wafdigiisuba ay soo arkeen
deegaankee waa biyo la-aan toddoba iyo toban degmo yaa maanta biyo la-aan ah oo coos la-aan ah xoolihii way dhammaadeen horta khaasatan ari lo geel keliyan baa hadda ka nool muddadan hadday sii socotona waa khatar baa la geli doonaa waxaana marne magaalayooyin iyo tuulada iyo wixii waxaan ogaan rabna waxay ka jiro gawaari oo biyoole ena waan geeye shan gaari oo biyoole ah yaan tuulooyin geyn iskuullaha waa la xiri rabaa Eh, dhakhaatiirka ama hosbitaalyaasha waa la xiri rabaa Eh, magaalada tuulooyinka naftigooda kulli baa laga wada guurhayaa dhaqan dhaqaalaha iyo dadku qaabkay u noolaayeen dadkeed u tagtay ee soo martay say abeertu u saamaysay ka waran wallaahi waxaan ku dhihi rabaa meelo tuulo qaarkood dadku way guureen qaar waxaa loo soo cararay gaaris qaar waxaa loo cararay wajeer qaar waxaa la aaday isyoolo dad yar baa tuulada ku soo hartay iskoolo qaarkood waa la xire oo dadkii haddii ca- caano waayeen xoolo iyo hilibna eh, iyo dhaqaale ay waayeen dowladdana ay waxba ay ka waayeen waa way way wada guureen Eh, hay-adaha samafalka kama red cross iyo i c r c ama care international ama u n wax maanta ama dowladda naftigeeda wax wax u tarta ma laho marka dadkii way guureen dad yar baa ma tuulooyinka kulli kusoo haray marka waxaan biyahan u geeyay sifo iskoolahe loo xirin sifo maara tuulada maarata indheha isku qabsanin sifo nolosha ee- ee soo noqoto oo wadankii lasii joogo dowladdana waan waxaan u sheegnay dadkan haddii lasoo gaari waayo muddo usbuuc ama laba usbuuc cunto iyo wax kastaba iyo daawo lasoo gaarsiin waayo Eh, waxaan u maleynay eh, dad badanna way dhammaan doonaan Eh, wadankana waa laga wada guuri doonaa waa tahay n waxaa jirta in n deegaanada qaar aad sheegtay in laga qaxay oo laga tegay dadka iminka ku haray xaggey biya ka raacdaan dadka waxay ku nool yihiin eh, eh, booyadaasha oo lacag bay iska arurinayeen dadka waxay ku nool yihiin gawaarida maarata wadada iska maraasay jarkanyaal u dhigtaan Eh, waayo baldoosyaashi way gureen Eh, ceelashii hoose qaar baa gure qaarna biyo ma wala hobo marka dadkan nolol adag bay ku jiraan nolol oo maaragta easy ma aho marka waxaan leenahay dowladda dadkan waa inay usoo jeesato dowladdana waqti dheer dan may iskaga dhigaynin deegaankan Eh, dhulkii laami ma qabo dhulkii isgaar ma- isgaarsiis ma qabo dhulkii hosbitaal fiican ma qabo dhulkii waa dadkii way rafaadsan yihiin rafaad yarna ma aho laakiin abaar caankan ee weli maana arkin waa tahay ha waa tahay Een, waxaa tahay mudanihii deegaankaasi laga soo doortay tallaabooyinka deg dega isleedahay dadki waa lagu badbaadin karaa iminka maxay kula tahay tillaabada number one midda ugu hor waa biyo dadka in la gaarsiiyo midda labaad cunto oo degdeg waa in la gaarsiiyo lacag hadda dadkan eh, eh, booyadan anaa soo kiraya gooyayaasha jeebkaygan lacag ka bixiya marka waxaan leeyahay eh, dowladdan waa inay wax qabato dowladda gobolka eh, dowladda madaxweyne uhuru kenyatta ee nairobi iyo kashishe joogto inay wax eh, maaragta ay qabato oo practical ah. dadkan wax ma sugi karaan waqtigan laga joogo waqti adagna waa la maraya saddexdii sano abaar xoog laa dhacda laakiin wax dan dadka ee danka leeyihiin ma jirto abaartaa lacag laga hagaajiyaabo haddaa fiiriso laakiin maciishada baadiya waa iska soo dhammaanaysaa midaasna shaki ma wala habo meel kastana tuulaa laga dhisay meel kastoo ceel baa laga dure ceelasha qaarkood eh, daaqiyay maarata yay dhammeeni oo meel kastoo haddii ceel la geliy ceel la-aan haddii la noqdana dadka waa biyo la-aan bay noqonayan tuulo kastana dhibkii eh, oo ay ka baxaynin bay ku jirtaa oo maanta relief food ama cuntada dowladda sugaysa ama hay-ada samafal hadda waxay u egtay kenya cuntada reliefkana mana loo ogolo dadkina way baabi'ahayaan dowladdana maaragtay eh, ma ma ka tashan hayso shicibkina hadda waxaa waaye dadka kulli waxay iska noqdeen qaxooti ama i d b iska noqdeen qaaris gaar gaaris bay soo qaleen gaar qaar wa- waxay aadeen isyolo qaar waxay u boodeen ilaa mombasa dad oo iska soo guraya oo meel ay u soconayn iyo waxay cunaan bay laayihiin qaar waxay isku cunaan geedaha oo miraha geeda ay garanaynin bay cunayaan waxaan rabaa dadka inay iscafiyaan niyada laisku furo roobdoon la falo ilaahay la baryo waqti siyaaso xun oo xasaasina waan ku jirnaa nin kastoo ninka kale walaalkii unbuu gambar maaragta la haastaa bal horta aan iscafino haddaan iscafino ilaahayna raxmadiis way imaan lahayd laakiin waxaa waaye muslimiinta haddee is cunaan oo ninkii saddex habeen walaalka niyo xun au qabta salaadaada ansax ma noqonayso roob ma la helaayo waxaa kulli dadka muslimka ah waa inaan fikirkayn aan hagaajino oo ilaahay aan barino oo ilaahay aan ku noqono ilaahay baa waxna sin kara bini aadam gacantiis ilaahay baa maarata khaaliq ah oo wax kastoo bixin kara
kaasna waxa uu ahaa maxamed mukhtaar shidey oo ah mudane laga soo doorto deegaanka lagdhara waxaa uu warramayay waryaheena v o a maxamed faarax shari
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaad weli naga dhagaysanaysaan v o a wararka ka imaanaya dalka masar ayaa sheegaya in tiro ka tirsan ciidamada booliiska ee dalka masar lagu dilay weerar aan ilaa iyo hadda la hubin ciddii ka dambeysay wariyahayaga v o eda ee bariga dhexe xuseen sahnuuni ayaa warbixintan inoo haya sideed ka mid ah ciidamada booliska masaarida ayaa la dilay kadib markii maleeshiya hubaysan ay weerareen bar ciidan oo ku taala galbeedka dalkani masar ee gobolka waadi gadiid oo xuduud la leh dalkaasi libiya sida uu sheegay tv-ga qaranka masar weerarka loo geystay barta ciidamada amniga waddankani waxaa ku geeriyooday sideed ka mid ah booliska masaarida iyo laba ka mid ah maleeshiyada weerarka geysatay warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda masar ayaa lagu sheegay in weerarka uu ka dhacay bar ciidamada amniga ay ku leeyihiin meel u dhow xuduudda libiya oo ah dhinaca galbeedka ee waddankani dhaawaca ciidamada soo gaaray ayaa gaaraya saddex qof kuwaasoo lagula tacaalayo cisbitaalada dalka sidoo kale ciidamada ayaa cagta mariyey maleeshiyada weerarka geysatay ayaa lagu yidhi war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkani ilaa iyo hadda ma jirto koox gaar ah oo sheegatay weerarka lagu dilay sideed ka mid ah booliska masaarida sagaalka bishan ayay ahayd markii sagaal ka mid ah ciidamada dalkani lagu dilay gobolka waqooyiga gacanka siinaaya ee dalka masar kadib markii qarax lala eegtay sanadkii dhammaaday ayay ahayd markii koox mintidiin ah oo raacsan ururka daacisha qaraxyo iyo weeraro ay ku dileen tobanaan ka mid ah milatariga iyo booliska waddankani dowladda masar ayaa dagaal kula jirta kooxaha argagixisada oo ka dagaalama waqooyiga waddankani kuwaasoo bartilmaameed ka dhigta ciidamada iyo dhismayaasha dowladda arrimahan ayaa imaanaya xili ciidamada amniga iyo kuwa milatariga ee dalkani si weyn ay u ilaalinayaan fagaarayaasha waaweyn iyo dhismayaasha dowladda xili laga cabsi qabo inay dhacaan banaanbaxyo rabshado wata oo lagu xusayo lix sano guuradii kasoo wareegtay kacdoonkii xukunka looga tuuray xusni mubaaraga madaxweynihii waddankani xukumayay muddo soddon sano ah kacdoonka kadib maxamed mursi ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyey ee shacabka masaarida ay soo doorteen sanadii labada kun iyo labaiyo tobankii milatariga masar ayaa kursiga ka eriyey maxamed mursi sanadii labada kun iyo saddexiyo tobankii ka gadaal markii dalkani ay ka dhaceen dibadbaxyo iska soo horjeeda xuseen saxnuuni v o a qaahira
sida ay baahaysay warbaahinta dalkaasi turkiga ayaa waxaa dalka turkiga uu siriya u dirayaa kubanaan ciidamadiisa ah oo horleh kadib markii turkigu ay u suurtoobi weyday inuu qabsado albaab oo ay gacanta ku hayaan kooxda daacish dowladda ankara ayaa caalamka waxay ka dalbatay in ay ka taageeraan dagaalkaasi haddaba wariyaheena v o a dorian jones ayaa warbixinta nooga diyaarisay waa kan maxamed
wararka ku saabsan ciidamadan dheeriga ah ee loo dirayo siiriya ayaa waxa ay imanayaan xilli ciidamada turkigu ay khasaarooyin xoog leh kala kulmayaan dagaalka ka soconaya dalkaasi bishii lasoo dhaafay lix iyo toban askarta turkiga ah ayaa lagu dilay weerar halkaasi ka dhacay iyadoo dagaalyahanada daacishna ay sii kordhiyeen weeraradooda ismiidaaminta samiix iidis oo wax ku qora almunitor kana faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in tallaabada uu turkigu ciidamada gurmadka ugu dirayo siiriya ay muujinayso astaan walaaca
colaadda ayaa mid muujinaysa dhibaato badan albaab weli gacanta laguma dhigin inkastoo warar dhowaanta ka soo yeeray madaxweynaha ay tibaaxeen in qarka loo saaran yahay haddana weli ma dhicin sidaas darteed maxaad samaynaysaa waxaan tusaale u soo qaadan karnaa vietnam iyo meelo kale falcelinta ugu horraysana waa in ciidamo badan meeshaasi la geeyo taasoo ku tusaysa in halkaasi ay ku maranayaan ciidamada turkigu waxa ay qaadeen duulaan ay ugu magac dareen howlgalka gaashaanka furaad oo taageero loogu muujinaya ciidamada xorta ah ee siiriya waxaana arrintaasi si adag uga soo horjeestay mintidiinta dalkaasi ka dagaalanta oo u arkayay in ay sii kordhayso kaalinta hogaamineed ee ay ciidamada turkigu siiriya ku yeelanayaan sarreeye guuta xalduun solmastork oo ciidamada ka howlgabay madaxna ka ah machad cilmi baariseed oo ku yaala magaalada ankara cisuubay ee juulaay sannadkii lasoo dhaafay
involved in actual military operations in more than one foreign countries, as well as large-scale anti-terror sida waddan turkiga oo kale ah oo ka qayb qaatay howlgallo kala duwan oo ka dhacay in ka badan hal waddan oo shisheeya oo ay u dheer tahay howlgallada gudaha ee dalkaasi ka dhanka argagixisada haddana uu doonayo inuu sii xoojiyo ciidankiisa ku sugan siriya gaar ahaan albaab waxaan ka shaksanahay in ciidan intaas la eg la heli karo dadka waxfaaqida ayaa sheegaya in niyadjabka xooggale ee sii lixaadsanaya ee turkigu uu ka dhashay markii maraykanku uu ku guuldaraystay inuu taageero xagga cirkaa u fidiyo howlgalka milatari ee albaab waxaanu falanqeeya idis sheegay in turkigu uu ka dharagsan yahay inuu haatan taagan yahay meel dhib badan I think it is realizing that it can't do this on its own, that it, that it needs support wherever this comes from.
waxaan u malaynayaa turkigu inuu xaqiiqsanayo inuusan keligii fulin karin hawsha islamarkaasina uu u baahan yahay taageero meel walba kaga timaado hadday noqon lahayd dhanka maraykanka ruushiya ama quwad kaleeto oo bariga dhexe ah toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa dowladaha raashiya ee turkigu ay ku dhawaaqeen inay dardargelin doonaan duqiymahooda dhanka cirka ah oo ay ka fulinayaan gudaha waddankaasi siiriya hogaamiyeyaal milatari oo ka kala socda afar iyo toban waddan oo bariga dhexe iyo afrika ayaa axaddii kulan ay ku yeesheen riyaad taageero ugu muujiyey turkiga laakiin faahfaahin kamaanay bixin nooca taageero ee ay fidinayaan waxaa muddoba uu mugdi ku jiray ujeeddooyinka dowladda turkigu ay siiriya ka leedahay laakiin ankara qasdigeeda waxa ay ku sheegtay in ay ka hortegayso halista argagixiso ee kaga imanaysa xadkeeda falanqeeyayaasha ayaa waxa ay sheegeen in ujeeddada ugu weynee turkigu uu faragelinta milatari ugu hayo siiriya laga yaabo in ay tahay in uu doonayo inuu kaalin ku yeesho ka talinta aayaha dalkaasi laakiin waxa ay ka digeen in uu turkigu cawaaqib xumo kala kulmo tallaabadaasi
aada ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa jacfar kukaay oo noo soo koobayey warbixintii dorian jones haatana waxa ah aad ku soo dhowaataan ciyaaraha waxaa stuudiyaha ugu heliyo soo jeedanaya jaamac buule jaamac
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo saaka idinkaga imaanaysa washington aanu ku bilownay waxaa la ciyaaray ciyaarihii africa cap oo ka soconaya dalkaasi congo waxaana is arkay afar kooxood ay ka mid yihiin congo oo la kulantay kooxdaasi morocco iyo weliba kooxda evercost oo difaacaysa koobka oo iyaduna la ciyaartay congo togo aan idhaahday dhegeystayaal togo iyo evercost oo la filayay inay ciyaar aad macaan ahaato iyadoo la sugayey kooxdaasi qaranka ee dalka africos ee difaacaysa koobka inay soo bandhigi doonaan ciyaaro wacdaro muujinayo islamarkaana xoog ku dabaali doona kooxdaasi toogo oo iyagu maalmihii lasoo dhaafayba walaac ka muujinayay ciyaarahooda waxaa ciyaartaasi ay ku dhammaatay eber iyo eber waxaana suurto gashay inay kooxda evercost ay soo bandhigi waayaan ciyaartii laga sugayey kooxda evercost ayaa waxa ay ka sheeganayaan xidigahooda oo intooda badanba ka dheela qaaradda yurub inay la kulmeen kulayl saa'ida oo ay ku soo bandhigi waayaan ciyaarihii ay ciyaarayeen dhanka kale morocco oo iyaduna la filayay inay ka awood badnaan doonto kooxda congo democratic republic ayaa waxaa wacdaro lagu tusay garoonkaasi halkaasi oo hal iyo eber ay ku badisay kooxda democratic congo morocco waxa ay soo bandhigeen ciyaaro macaan balse waxaa loogu xoog sheegtay ciyaarta oo ay kongo ku dhalisay gool ay dadku intooda badan u arkayeen inuu abside ahaa laakiin abside aan idhaahdee balse gool aad u macaan ahaa dhanka kale waxaa kooxahan ciyaaray hadda ay kala yihiin gruubka a b c and d waxaana la filayaa in ciyaar wanaagsan ay halkaas soo socdoto dhanka kale qaaradda yurub waxaa ciyaaray serie a asi milan iyo torino labiyo laba ayay ku dhammaatay dalkaas talyaanigana waxaa hogaaminayo juventus oo afartan iyo shan dhibcood leh
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga iyo v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington aan mar kale idinku celiyo jaamac buule iyo qodobadii warka ah ugu doorka roona mahadsanid daanduray ciidanka nisa ayaa xalay magaalada muqdisho ku qabtay warshad laga farsameeyo lacagta doolarka been abuurka ah iyo kooxdii ka shaqaynaysayba sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee sona howlgal ay xalay ciidamada niise ka sameeyeen degmada waabari ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku qabteen koox burcada oo guri ku yaala degmadaasi ku dhaqayay lacag doolar been abuura hay-adda niisa ayaa sheegtay in ay la wareegeen warshadii iyo qalabkii lagu dhaqayay lacagahaas been abuurka ah iyadoo xabsiga loo taxaabay ilaa iyo lix ruux oo ku eedeysan faldembiyeedkaasi dhanka kalena warbaahinta turkiga ayaa sheegay inay qabteen ninkii lagu tuhunsanaa inuu ka dambeeyey weerarkii habeenkii sanadka cusub ee ka dhacay goob lagu caweeyo oo magaalada istanbul ah weerarkaas oo ay ku dhinteen dad tiradoodu gaaraya soddon qof wargeyska xoriyaad ayaa sheegay in la qabtay cabdiqaadir masharibof isniintii shalay ahayd wargeyska ayaa intaas ku daray in isaga iyo wiil uu dhalay oo afar jira lagu qabtay degmada esinton ee magaalada istanbul
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay xaggii muusiga iyo heesaha ayaan markana jaleecaynaa dhegeystayaashana waxaan usoo qabanaynaa heesta alkudhigeedu yahay luuley waxaa ku luqaya cabdishare
anuu dibad ku maqan daldheer kaa jiro ayaad ilmihii dusha saaratay buu yidhi waxaa noo soo xulay heestaa macaan soo saaraheenna bashiir abiikar cabdishare jaamac joogle iyo heestii luley ayaannu ku daynaynaa idaacaddeenna aroornimo aniga oo ah jaamac buulla jaamac iyo ibraahim xasan daandurey ayaa waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leetan iyo idaacaddeenna duhurnimo
Shakuru.